kulankan oo ay ku yeesheen magaalada Oodweyne xildhibaanada golaha deegaanka iyo maamulka degmada ayaa waxa ay kaga hadleen abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ku dhaqan gobolka daadmareer kulankan looga hadlayay dhibaatada ay abaaruhu ku hayaan gobolka taasoo saameysay dad iyo dunyo ayaa waxaa xildhibaanada golaha deegaanka kala qeyb galay duqa degmada Oodweyne Ibraahim Qaasin Rooble iyo xubnaha maamulkiisa duqa degmada Oodweyne Ibraahim Qaasin Rooble iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ayaa maamulka Somaliland iyo cid walba oo wax ka qaban karta dhibaatada ay abaartu ku hayso dadka ku nool gobolka Daadmareer ka codsaday inay gurmad la soo gaaraan waxaanu baaq abaareed iyo biyo-la-aaneed ka soo diraynaa xarunta degmada O- oodweyne amba gobolka daadmadheedh annagoo ah maayirkii maayir ku-xigeenkii xogayihii degmada xildhibaanadii golaha maashooratigoodii baaqaas aanu saaka diraynaa waxa weeye ee biyo-la-aan ka jirta gobolkan daadmadheedh oo runtii ay roobabku ku yaraayeen annaga gobolkan daadmareel waxaan ugu daran waxa weeye maanta xaaladan ku jirna waa biyo iyo baadki xoolaha oo ah halkii dee somalilan gobolka ugu xoolaha badan loo baadkiina uu gabaabsi eh, gabaabsi u maraya wax baadaana ma jiro marka waxaan leenahay wasiirkii biyaha jamhuuriyadda somaliland mudane wasiir eh, dariigii eh, maxay ahayd oo aada noo keentayna in uu bilaabmo ayaanu rajaynaynaa Eh, wax biyo ahoo maanta aan cabnaana miseta burca booyaduhu ay kasoo dhaamiyaan tuulooyinkuna waa la midoo maanta dee ninkii lacag haystuunbaa dee biyaha shuban iyo danyartii iyo dadkii jilecsanaa dhoon way ka baxeen meeshii danyartuna aada bay ugu badantay markaa dowladda cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gu- madaxweynaha ka yahay shacabka qurba joogta u dhalatay gobolka waxaanu ogeysiineynaa in maanta biyo la-aan khatari ku soo food yeelatay degmadii Een, xaaladda abaareed ee ka jirta gobolka daadmareer degmada Oodweyne waxaa ka jira abaar abaartuna saameyn fara badan bay leedahay xoolaha iyo dadka iyo deegaanka intaba way saameysa hadday abaari dhacdo biyolaan baa dhacaysa beedlaan baa dhacaysa xanuuno imanaya dee wax badan baa dhacaya deegaankan waxaa ku badnaa barakacayaasha iyo dadka aan waxba haysan marka horeba dadkaasuna dadka xoolaha haysta kusii tirsanahayn dadki maadaama abaar dhacday dadkii xoolo haystay xoolihii way dee jilicsan yihiin oo wax waa xooladii abaar hayso abaarigubay dhacda baa layidhi abaarigubay dhacda macnaheedu waxa weeye haddii aan guddiin xagaagii dee meeshii way ka baxayaan xoolihii ee, lagu munaafacaadayay ama ha la qasho ama ha la maalo ama dee sagala lagu munaafacaaday oo neefka daanu gudaysan dee wuu meesha wuu ka baxaya marka culayskii dhibaato jirtaa waxa weeye saameynta abaartu ay samaysay oo ah biyo la-aan baad la-aan
gobolka daadmareer iyo gobollo kale oo ka mid ah somalilan ayaa waxaa kasoo yeereysa qayladhaanta abaaraha iyo biyo la-aanta iyadoo maamulka somalilan ay wadaan dadaalo loogu gurmanayo dadka iyo dunyada ay saameeyeen abaaraha ka jira deegaanka